haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hambaliyada heesaha waxaa inoo hayaa caasha ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha sidaad nooga barateenna waxaan barnaamijka idinkugu haynaa dhambaaladii aad noo soo dirsateen iyo heeso aan kala dhicin oo aan idiin soo xullo aan ugu talagalnay in dhambaaladiina aad ku dhegaysataan waa biyihii aad isaga dejinayseen waraaqihiina waa tahay warqadda ugu horeysa nuro waa tahay xaasha dhambaalka ugu horeeya waa hambalyo meher waxaana nasiib u helay dadka kale ah maxamed xaashi dhoore iyo bashiir xaashi dhoore cabdiweli miro dhoore cabdirasaaq miro dhoore dhammaan reer dhoore iyo maxamed cabdisalaan axmed cabdulaahi cabdirashiid shire daljire nafiso ramadaan iyo naciimo ramadaan faadumo xuseen oo loo yaqaano dhalgubeed iyo weliba ikraam cabdi cali maryam janaqow axmed sumeya miro dhoore iyo dad kale oo fara badan waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan sagal miro dhoore iyo khadar olol cabdi oo jimcihii shalay sagaal iyo labaatanka bishan january sanadka labada kun koob iyo labaatanka uu meherkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho dadka hambaliyada dirayana waxa ay leeyihiin reerka cusub guule lagama waaye gobodnimo ku aqalgala annaguna waxaan leenahay isku waara oo ubad kheer qaba allaha idinkala siiyo aamiin anigana aamiin ayaan leeyahay dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray waxaa lagu soo bilaabay marka hore waxaan salaamaynaa dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaan baa la yidhi daadiyayaasha barnaamijka hambalyada iyo salaamaha marka xiga bay yidhaahdeen annaga oo kale ah aabe cabdirasaaq maxamed cumar iyo aabe maxamed cabdiraxmaan shabeel iyo hooyo foos aadan cali iyo hooyo fartuun maxamed warsame iyo hooyo nuuro axmed diriye iyo ilhaam cabdirasaaq maxamed cumar amil cabdirasaaq maxamed cumar ikraam cabdirasaaq maxamed cumar maxamed cabdirasaaq maxamed zuhuur cabdirasaaq maxamed iyo ixsaam cabdirasaaq maxamed iyo ikraam maxamed cabdiraxmaan shabeel waxa ay kala joogaan colombos ohio iyo gobolka kentucky gaar ahaan magaalada barlington waxay hambaliyo aroos hawada u marinayaan axmed cabdirasaaq maxamed cumar iyo ilhaam maxamed cabdiraxmaan shabeel oo dhowaan arooskoodu ka dhacay magaalada colombos ee gobolka ohio waxaan leenaha bay yidhaahdeen isku waara ubad khayr qabana rabbaha idinkala siiyo annaguna waxaan leenahay aamiin
wadnaa inaan baydiyo mudan iyo meel barwaaqa ugu baabseeyahay marse waxaad ogaataa inaan baydiyo mudan iyo meel barwaaqa ugu baabseeyahay
waxaan intaasi ku dhaafna heesta bohliyow iyo codadka maryam mursal ciise iyo cabdisalaad beerdilaashi waxaan filayaa in dhegeystayaal badani ay ka heleen dhambaaladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno waxaa dhambaalkani hambalyada aroos uu naga soo gaaray dadka kale ah abshir aadan maxamed iyo maxamed xuseen wariir aadan maxamed nuur safiya cali maxamed iyo yuusuf dheere xaawo sonkorey hooyo ambiyo cali ibraahim hooyo awdheerow aadan robow hooyo owliye cali ibraahim iyo hooyo dhuube cali ibraahim iyo habaryar meerow maad xuseen iyo habaryar xabse xasan maadkeer eedaxaawo cabdi aadan xaawadhaay iyo dhammaan dad kale oo fara badan waxay kala joogaan dadkani dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxayna hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda waa ciise maxamed isaaq iyo marwa faa'iide ibraahim cabdi oo arooskooda uu ka dhacay degmada bardaale ee gobolka baay taariikhdu markii ay ahayd saddex iyo tobankii bishan january ee sanadkan labada kun koob iyo labaatanka waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allah idinkala siiyo aamiin anigana waxaan leeyahay aamiin assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan waxaan salaamaynaa bay yidhahdeen daadihiyaasha barnaamijka salaamaha marka xiga bay yidhaahdeen annagoo kale ah muumin xasan siyaad iyo xasan maxamed cabdi iyo kaaxo muxyidiin cumar iyo leylo muxyidiin cumar amaal muxyidiin cumar farxiyo waa farxiyo sabriye xasan cabdikaafi muxyidiin cumar aamine xasan xuseen najmo cali rooble iyo hooyo muumino dirow iyo hooyo boolo dirow hooyo dahabo dirow iyo eedo ashkiro cabdulaahi dhoore iyo adeer cabdulle cismaan waxauu ku magac dheer yahay cabdulle wartume iyo sidoo kale abti maxamed baa la yidhi cabdi jesow iyo kaamil cabdikariin iyo asxaab kaloo fara badan aan lasoo koobi karin baa la yidhi iyagoo isku duuban waxay hambalyo dhalasho oo farxad leh u dirayaan lamaanayaasha kale ah baa la yidhi waa tahay waa lamaanaha kale ah malyuun muxyidiin cumar iyo saygeeda doctor cabdulaahi sabriye guure oo wiil ugu dhashay gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada maxaas waxay leeyihiin wiilkaasi oo loo bixiyey maxamed cabdulaahi sabriye allah ka dhiga midkii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca aamiin aamiin ayaan ana u raaciyay caash dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno goorma ayaa adiga iyo dhegeystayaashaba idinkugu dambeysay heestii dalmar waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta salaad maxamed shabdi salaadabi iyo boqoradii codka xaliima khaliif magool
aniga talbado isla doontay dhibkeed matabaalana qaan dadna way la tegeen iga sii daray dorsoomay maalmahan sidan aan daysnayn malahato galweyaan dow galweyaan madalo ka doogi waaye
wadigaad labayee duxyada fadhiiste sisaba daryeela dadka kale wax taarte maxaan kula dadaalahaa dalmarow dantada ku heshe haladoodin hadadaali naftada dalmarowdanima alay deeqa kaalay adan kugu danseege
dalmarow dalmarow waajo quluude
dulmi lama xambaarte digaan ku jiray baa dibadda iga saarte
dalmarow dalmarow waajo quluude
dhigi waaye darun suba halkaan maro bal nasiib daraansay kuma soo da'ayso ku daroori wayda dhigaysadaaye kasurtay kugu daalay ina dayrise xabaacadceeda duhurkii harayse adigay tadaaye إذا سمعت ما سيري أنه قلبك إذا ساكن ما يستدعي إلا أنت ديبوس ليس حديان ديق خوي ديقا kaalaysan markaale warka lama daboole wixii ku daray ii sheeg
نعبكي دلال بريس أغلى نغطو تعدادي قوارب
dalmarow dalmarow waa dawqulule ayaga abartayo kala jecel hirdowle ana dab iyo meel kulul
waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay aada ugu riyaaqeen heesta dalmar iyo fanaaniinta salaad maxamed shardi iyo allah u naxariistee fanaanadii weyneed xaliimo khaliif magool haatanna waxaa dhambaalka aan haya lagu bilaabay ee waanu idin salaanay waan idinka guddoonay saaxiibayaal waxaa diraya dadka kale ah ee da-ambiye muuse guuleed iyo adeer cabdiraxmaan maxamed cumar maxamuud daa'uud maxamed iyo firdowse cabdiraxmaan maxamuud macalin xasan kama cabdiraxmaan iyo cabdilcasiis daa'uud maxamed sheekh maxamed cabdiraxmaan cabdulaahi daa'uud maxamed ayaan axmed yaxye cabdirasaaq oo ilmo cabdiraxmaan cabdulaahi macalin ah iyo xamdi cali raabi faadimo sheekh barre iyo nasre cali raabi cabdirashiid sheekh barre dhammaan dadkan waxay kala joogaan u k belgium kenya soomaaliya angola iyo turkiga waxaanay hambalyo u dirayaan axmed cabdirasaaq maxamed cumar iyo ilhaam maxamed cabdiraxmaan shabeel oo arooskooda uu ka dhacay magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka waxaanu leenahay guurkiina guur khayr gabar iyo caano wiil iyo caano allah idinkala siiyo aamiin sheekh axmed cabdi xaashi iyo xaaskiisa hooyo xaybo yarow wardheere iyo jamaaludiin cabdi owdiini iyo miski bishaar cabdi xaashi iyo maxamed deeq bishaar cabdi iyo deeqo bishaar cabdi xaashi iyo nasre maxamuud buulle iyo caruurteeda iyo sabuur dhabarey iyo xaaskiisa wadaadiyar baa la yidhi sheekh xasan iyo xaaskiisa shanqolow yaana ka tegin macalin cabdinaasir hire iyo xaaskiisa dhammaantood iyagoo isku duuban oo kala jooga dunida daafeeda kala duwan baa la yidhi waxay tahaniid aroos oo farxad leh u dirayaan lamaanaha kale ah baa la yidhi bishaar cabdi xaashi oo loo yaqaano kaahin iyo marwadiisa miski sheekh maxamuud macalin yuusuf oo arooskoodu ka dhacay degmada beled xaawo gaar ahaan baa la yidhi xaafadda sideedaad waxaan leenahay bay yidhahdeen isku waara oo bad khayr qaba rabba idinkala siiyo annaguna waxaan leenahay aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey caasha haatanna aan dib u jallacin kaalimihii suugaanta dhegeystayaasha waxaan usoo qabanay heesta gabar yahay gambaallo aan ku gade hoogareeska waayahay waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta awees khamiis cabdalla iyo sitey maxamed sheekh qosol wanaag
gabaryahay gambaalaan ku gadee hoo kareeka ee gurigiin igey maxaad iilagaa kaasee gabaryahay gambaalaan ku gadee hoo kareeka ee gurigiin igey maxaad iilagaa kaasee gunta waa gunto geedka oo midhiise isku gaay nuulay ku guuraa
garmiyaa gabaryaay iley goyo gaalmaan ahay oon gudbey
geesigeen dhaxloosa mid go'inoo godlagaydi waa guursadeen galabtiisi dhexayse waa gabtanaa gurigayna anaa kugeen aniga galabtaan maxaan galaa oon garaa
ee gabaryaay gambaalaan uu badee oo bareekaa ee gurigii dhigay maxaad iiga gaargaartay ee gabaryaay gambaalaan uu badee oo bareekaa ee gurigii dhigay maxaad iiga gaargaartay ee gabaryaay gambaalaan uu gadee oo gareekaa ee gurigii dhigay maxaad iiga gaagaartay
haatanna waxaa noo baaqaya dadka kale ah habar yar xaawo maxamed muuse iyo xarkiimo nuur abiikab cabdulqaadir maxamed nuur iyo muscab maxamed cabdishakuur nabdoon cabdishakuur cali yaasiin saciid cabdulaahi xaaji aba cabdulaahi xaaji iyo anas cabdulaahi aadan yaxya cabdinaasir aadan biyo cabdinaasir aadan muntaas cabdinaasir aadan iyo ciise cabdi xasan maxamed cabdishakuur cismaan xuseen cali iidow iyo marwadiisa rayaan maxamed dadkaas oo kala jooga qardha garoowe baydhabo baardheere iyo meelo kale waxay tahaniyo dhalasho ay hawada u marinayaan hooyo khadiijo nuur abikey iyo aabe cali macalin xasan oo wiil ugu dhashay magaalada qardho ee puntland soomaaliya waxaanu leenahay eh, dhallaankaasi soomaaliyeed ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigana amiin ayaan leeyahay dhambaalka ugu dambeeyana waa hambalyo dhalasho oo farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay waa tahay waxaana dadka diraya ay kale yihiin nabadoon cabdishakuur cali yaasiin iyo qadar sheekh nuur cali iyo maxamed xasan sheekh aadan ciise cabdi xasan iyo maxamed cabdishakuur iyo cali macalin xasan iyo xuseen cali iidow iyo sidoo kale abshir aadan maxamed iyo cabdilatiif barre aadan iyo maxamed cali xasan iyo mukhtaar ah, gajuun macalin xuseen baa la yidhi iyo cabdinaasir macalin cabdulaahi iyo isxaaq maxamed aadan iyo farxaan sheekh nuur dhammaan dadkan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahaniyeed dhalasho u dirayaan aabe cabdinaasir aadan maxamed iyo hooyo cibaado cabdulaahi xasan oo wiil ugu dhashay qardho puntland waxay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigo midkii soo weynaada ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u taraa aamiin warqadda dhinaceyga ugu dambeysa caasha waxa ay naga soo gaartay ilhaan garaad cali buraale iyo kamaaludiin garaad cali buraale iyo caruurtiisa fawsiye garaad cali buraale iyo nasre garaad cali Bula- buraale sucaad garaad cali buraale ismaaciil fatxi garaad cali buraale iyo axmed shaakir garaad cali buraale iyo caruurtiisa leyle garaad cali buraale idil garaad cali buraale jibriil garaad cali buraale iyo caruurtiisa adeer muuse buraale dhammaan reer garaad cali buraale meel walba oo ay joogaan waxay hambalyo ay hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda waa cabdiraxmaan aadan faarax iyo ramle cabdi ceydiid oo labaatankii bishii disembar ee sanadkii hore ku aqalgalay magaalada toronto ee dalka canada waxa ay leeyihiin allaha isku kiin barakeeyo hanaha idiin jimciyo kheyr oo dhan annaguna waxaan leenahay aamiin waa tahay dhegeystayaasha barnaamijkan dhegeysanaya inta dhambaalada soo dirsatay inta barnaamijkan iska dhegeysanaysa waxaanu ku macsalaamayneynaa heesta halkudhegeedu yahay liibaantii qoryoole waa hees malaha muddo dheer dhegeystayaal badan aani maqal waxaana ku luuqeynaya fanaanka abuukar maxamed axmed abuukar qoryoole allaylehe waa hees cajiib ah caasha waxaanan ka xasuustaa qanci maayo jeeraan isku qayb ahaano quud aan wadaagna barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo caasho ibraahim aadan caasho cuud tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo علمك قربي قدودك كدلي أنيقنا إقادو قوي ذائقي أذيقا قمري أذيقا قمري قصصتني وعن sida roob qaduudo qaboona intuu dacay dhirtu wada qarsoontu qaybisay mirahayo lagu soo qamaamiyo qolbaxay lamuudi sida roob qadoodo qaboona intuu dacay dhirtu wada qarsoontu qaybisay mirahayo lagu soo qamaamiyo qolbaxay lamuudi adigaay qoomo qanci maayo jeeran adigaay qoomo qanci maayo jeeran isku qeebahaanu uquudaan wadaagni isku qeebahaanu uquudaan wadaagni dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahaynin dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayniyo libaantii qoryoole qaadir kugu abuure inda qabad wanaagi dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahaynin dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayn iyo libaantii qoryoole qaadir kugu abuure indhaqabad wanaagi alqamaray jacaylku quraan layska saariyo wax ka qabaasha leeyahay qudhiqays markuu jaray layla qolka geliya hore looga quustay qamaray jacaylku quraan layska saariyo wax ka qabaasha leeyahay qudhiqays markuu jaray layla qolka geliyaba hore looga quustay qabuuraha aynaan gelo haatani qorshayse qabuuraha aynaan gelo haatani qorshayse khilaafiga hor keentay waa inuu qiyaamaha khilaafiga hor keentay waa inuu qiyaamaha dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayni dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayniyo libaantii qoryoole qaadir kugu abuurayay indhaqabad wanaagay dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayni dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayniyo libaantii qoryoole qaadir kugu abuure indhaqabad wanaagi markaa socodka qaadiyo qabkaagan wacanba qalbigaygu raaci
aad bay mahadsan yihin cashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur oo barnaamijka hambalyada nala socodsiinayey qalantaba qarniga manuuli nafsi lama qaato intuu qoobka kaa xirin nafsi lama qaato hoy intuu qoobka kaa xirin qamare wax ilaa qabu adan kugu qarwaaya qamare wax ilaa qabu adan kugu qarwaaya dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayni dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayniyo libaantii qoryoole qaadir kugu abuure indhaqabad